barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiimba waa jimce kow iyo soddonka bisha agost sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qofka noqonaya oday dhaqameed waxaa loo baahan yahay sifooyin badan inuu leeyahay kow marka ugu horraysa waa inuu yahay nin aan eh aqoon oo dadka u dhexeeya labo waa inuu yahay nin waaye aragnimo leh oo arrimo horoo dhacay marjac ka dhigta oo kiisaska cusub arrimaha cusub ula noqda oo markaas talooyin iyo tusaale ka soo saara waxaa kaloo lagu
kaasi waa muuse cali jaamac oo aqoon u leh dhaqanka soomaalida isla mar ahaantaasina ka warramaya hannaankii loo soo xuli jiray hogaamiye dhaqameedka ay bulshada yeelanayso barnaamijka sooyaalka dhaqanka iyo aad ku dhegaysan doontaan heesaha ayaa iyaguna door ku leh barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal waxaadna maqli doontaan
xubintii ciyaaraha sidoo kale waad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump oo ololaha doorashada xilliga dhexe ee aqalka maraykanka ka caawinaya xubnaha republikanka ayaa gobolka indiana mar uu dad la hadlayey waxa uu mar kala beegsaday wasaaradda cadaaladda madaxweyne donald trump oo dadweyne la hadlayey ayaa yidhi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda f b i waa inay shaqadooda qabsadaan si wanaagsanna u qabsadaan isagoo ah hadalka sii wata ayaa waxa uu ku daray in dadkuna ay aad u xanaaqsan yihiin waxa dhacayana ay sharaf darro tahay donald trump ayaa dadweynihii uu la hadlayey la wadaagay inuu jecel yahay inuu arrintan bannaanka ka joogo balse haddii ay toosi weydo uu gacanta la gelayo haddii loo baahdana uu xaruntaasi tegayo
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay inay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli ay dagaallo ka socdaan waddanka yemen ciidamada ayaa war ay soo saareen ku sheegay in markabka dagaal ee u s s jason dunham uu qabtay doonsiday hubtaas oo maraysay biyaha caalamiga ee gacanka cadan arrintan ayaa waxaay dhacday talaadadii lasoo dhaafay muuqaal ay baahiyeen milatariga maraykanka oo la sii daayay jimcaha maanta ayaa muujinaya doontaasi yar ee hubka siday ciidamada ayaa sheegay in doonida laga helay in ka badan kun qoryaha i k ka ah waxay sidoo kale ciidamadu sheegeen inaan la shaacinin halka ay doonidu ku socday
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad qodobadaasi kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu magaalada boosaaso inoogu soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani boosaaso idinkaga imaanaya waxaan uga hadlaynaa sidee loo soo xulaa ama lagu dooran karaa qofka noqonaya oday dhaqameed ama nabaddoon waxaa barnaamijka noogu marti ah muuse cali jaamac oo ah muddo ku raad joogay falsafada nabaddoonanimo ugu horrayn muuse ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka waa mahadsan tahay qoladiina v o eda iyo waa mahadsan tihiin waayahay waa mahadsan tahay mar kale muuse cali jaamac barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay dhaqanka bal waxaad iga wartaa marka hore dhaqanka xilligan iyo dhaqankii hore muuse ahaan maxaa farqi u dhexeeya haddaan ku soo dhowaado su-aasha toos aan u galo jawaabta waxaan leeyahay ugu horrayntii waxaa dhacay isbeddel dhaqan adduunka bulsho walba waxay samaysaa horumar bay samaysaa xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka xagga muxuu ahay amniga xagga siyaasadda innaga eh, waxaynu ku jiraa bulshooyinka dib u dhacu ku dhacay oo waxoodii runta ahaa inta ka tegay wax ayan lahayn qaatay marka way marin habaabeen runtii oo maantay dhaqanka jira ma la dhihi karo dhaqan soomaaliyeed laakiin waa dhaqan eh, laga soo minguuriyey dowlado kale iyo ummado kale iyo bulshooyin kale Eh, waayahay maanta waxaan rabnaa inaan eh, si qoto dheer aan u fahanno eh, barnaamijkeennana ee sooyaalka dhaqanka aan uga hadalno Eh, inta badan dhalinyarada aad ku da-da yar eh, xilligii burburka kadib waxay maqlaan eh, odayaal dhaqameed iyo eh, qaabka eh, xulista eh, dhaqanka waxgaradka dhaqanka bal eh, waxaa nooga wartaa qaabka loo soo xulo ama loo magacaabo haddii jidhoba eh, oday dhaqameed markii la dhahayo guud ahaan markaynu aynu su-aashaas ka jawaabno waxaynu dhihi karaa waxaynu dhihi karaa bulsho meel ku nool waxay u baahan tahay si ay iyadu u kala ammaan hesho dadka kalena uga ammaan helo inay leedahay hoggaan marka hoggaamiye dhaqameed weeye waxyaalaha hadda muhiimka ah oo bulshadeenna marjaca u ah oo markii khilaaf iyo ismaandhaaf uu dhaco iyaga ayaa loola noqdaa iyaga ayaana ka tala bixiya iyaga ayaana dadka garta u naqaa oo ninkii saxaana yacni gartiisa siiya ninkii qaldanna qabta marka hogaamiye dhaqameedku wuxuu leeyahay eh, waa nin lasoo xulay oo bulshada ka dhex muuqda oo u dhow inuu dhanka cadaaladda aad ugu wanaagsan yahay xagga aftahamada ku fiican yahay xagga gudbinta fariinta ku wanaagsan yahay xagga muxuu ahayey een, muuqaalka iyo sheebkiisa uu dadka deeqi karo marka eh, sifooyinkaas badan baa lagu soo xulaa weliba haddaba waxaa ugu firfircoon oo ugu wanaagsan kuwa diintana garabka ku haya dhaqankiina haya qoladaasaa ah qolada hadda ugu culus oo yacni laga haldoorka laga dhigo maxaa lagu doortaa marka eh, qofka noqonaya eh, oday dhaqameed qofka noqonaya oday dhaqameed waxaa loo baahan yahay sifooyin badan inuu leeyahay kow marka ugu horreysa waa inuu yahay nin aan ex aqoon oo dadka u dhexeeya labo waa inuu yahay nin waaye aragnimo leh oo arrimo horoo dhacay marjac ka dhigta oo kiisaska cusub arrimaha cusub ula noqda oo markaas talooyin iyo tusaale ka soo saara waxaa kaloo lagu doortaa inuu yahay nin aftahan ah oo dadka qancin kara fariintiisana si wanaagsan u gudbin kara waxaa kaloo sifada kaloo loo- oo loo baahan yahay waxa weye inuu yahay nin eh, la- soo jabay oo lasoo tajribay yani ugu yaraan ninka waa inuu markuu u yaryahay afartan jir yahay haddii kalena waa inuu ka weyn yahay maxaa dhacay markaa waxaa la dhahaa caqligiisu wuu buuxaa diinta islaamkana sidaasay qabtaa maxaa dhacay nebi maxamed risaaladda waxaa lagu soo rogay isagoo afartan jira Eh, dad muslimeynu nahay waa qaadanaa halbeegaas in qofka markuu afartan iyo wixii ka weyn uu jiro inuu yahay nin buuxa oo waaye arag ah oo wixii loo dhiibo si mas-uul ah u maamuli kara En, oday dhaqameedku waxway mar waa xaakim oo waa qaali oo wixii eh, isqabta buu kala saaraa marna waa la taliye oo wixii yacni qorshe ah oo horumarka beesha ku saabsan buu jidayaa oo itijaah u sameeya adiga marka loo soo noqdo eh, luqadda degaamada iyo magaalooyinka waaweyn wuxuu noqonayaa yacni hogaamiye ama afka ingiriiska waxa lagu yidhahdo leadership marka ninkaasi waa inuu leeyahay sifooyinkaas waaweyn waxaa la rabaa inuu ammaanada aad ugu wanaagsan yahay oo wixii loo dhiibo loogu iman karo waxaa la rabaa inuu yahay nin geesiya oo aan ka biqin garta oo meesha saxa ah u jiheeya waxaa loo baahan yahay nin sabur badan inuu yahay oo dadka dhegaysta oo wax maqla marka marka adigaa sabur badan tahay oo xogta aad heshid markaasaad taxliilna samayn kadhaa talooyinna ka soo saari kadhaa marka intaasoo sifooyin aniga oo dee baan isleeyahay buu mutaysi ku yeeshaa in ninkaas laga dhigo oday ama hoggaan dhaqameed Eh, muse cali jaamac maxaa u maxaa farqiga u dhexeeya eh, xilligii hore ee xulista oday dhaqameedka iyo xilligan oo aan joogno horta waxaa lagu soo xuli jiray ammaano yacni ninkii in wixii loo dhiibo loogu tegi karo waxaa kaloo lagu soo xuli jiray inuu yahay nin cad- cadaaladda oo aan ex aqoon oo garta siday tahay u naqa waxaa kaloo lagu soo xuli jiray nin adkaysi badan oo geesi ah oo muddo badan ee u gogol fadhin kara arrin mataqaanaa xoogaa murugsan sidii uu uu xal uga gaari lahaa Eh, saburna badan intaasoo dhan baa lagu soo xuli jiray marka waxa u dhexeeya waxa weeye shalay waxaa lagu heli jiray mutaysi maantana waa la iibsadaa waayahay Eh, cid walba miyaa noqotaa eh, hogaamiye dhaqameed mise waxaa jira eh, dad gaar u ah caadiyan dhaqankeena annaga qabaa'il baynu nahay Eh, qaba- eh, qabaa'ilka dhaqankoodu waxa weeye waxay leeyihin wax la yidhahdo curad yacni eh, jilbaha ama jifiyaha ay uu u qaybsamo qabiilka cidda ugu curadsan oo yani curadka la yidhahdo ugu weyn qoladaas ayaa badanaaba la siiyaa inkastoo hadda ay an- waxa- dhaqankaas aan la ilaalin ee jantarogan ay tahay oo nin walba uu isu sharaxo laakiin mutaysigii dhabta ah wuxuu ahaa ninka inuu yahay curad inuu ka soo jeedo cidda ama jilibka ugu facweyn reerka inuu yahay nin ka tirsan sifooyinka wanaagsan oo lagu doortana leh
markii ay isugu yimaadaan eh, gogol gole dhaqan oo kale oo dhammaan waxgaradka dhaqanka ay yimaadaan oo kale waxaa jira marar badan in ay isku khilaafaan eh, ama ay ismari waayaan hadba waxay ka doodayaan marka maysan eh, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka aysan lahayn go-aano u degsan oo wax lagu kala saari karo Ah, badanaa horta waa bulsho oo waxaynu dhihi karnaa democratic ah weeye yacni oo eh, wadatashi baa ka dhexeeya afkaartana waa la wadaagaa hadhowna waa la mookhalaayo wixii inta filter la geliyo baa waxaa laga soo saaraa talooyinka kuwa ugu wanaagsan oo ugu munaasibka ah marka way leeyihiin oo ninka hogaamiye dhaqameedka wuxuu leeyahay xurmadiisa gaarka ah oo go-aanka guud hadhow isaga qaata laakiin wuxuu sameeyaa wadatashi oo ragga ahlu- ah- ahlulcaqliga ah oo lagu tuhmaayo yacni eh, inay maxaa la yidhahdaa en, xigmad iyo muxuu ahaa waxgaradnimo iyo eh, kasmo saayida ay leeyihiin nimankaas ayaa la dhex dhigaa laakiin waxaa ogaanaysaa badanaa soomaalidu waxay tidhahdaa maan dad waa madaxyo caaradood ama wax nin la tuurla nin la toosan gabagabada marka doodu ay dhammaato hogaamiye dhaqameedka ayaa iskale hadalka ugu dambeeya go-aanka ugu dambeeyana isagaa rida isagoo ka faa'iidaysanaya talooyinkii iyo xigmadihii uu ka helay dadkii doodda la wadaagay
go-aanka uu rido ee oday dhaqameedka ma yahay mid ay bulshadu ay qaadato uusan hadhow waxba ee, ka soo laabanaynin marar badanna waa ay dhacdaa in gogol gogol nabadeed laisugu yimaado oo la heshiiyo haddana ay muxuu ahaye dib wax ka soo cusboonaadaan maxay tahay marka sababtaas waxa weeye ee, caadiyan waagii hore waxay ahaan jidhay dhaqankeenni hore wuxuu ahaan jiray haddii mar inta go'aan la gaaro shirka go'aan laga soo saaro go'aankaas waa la fulin jiray miladhal buuna ahaan jiray waana lagu shaqayn jiray laakiin hadda maantay bulshadii maadaama ay burburtay waxaa jira wax la yidhaahdo isku dhererin yacni nin ee, isu haysta inuu isagu xoogaa uu ka hooseeyo kan eh, maxaa la yidhahdaa ninka odayga oo beesha u ah hoggaanka ayaa wuxuu samaynayaa wax la yidhahdo jikaartan oo laakiin badanaa aan caqli ku dhisnayn maxaa dhacay wixii inta saa looga soo baaraan degay laga dooday eh, la lafa guray meel la saaray go-aanna laga gaaray eh, badanaa mujtamaceennii hore wuxuu ahaan jiray midho dhal waana la qaadan jiray laakiin maanta waa runtaa burbur baa dhacay ee, qiyamkii iyo garashadii iyo wixii qiimayntii hore o dhanna waa dhumeen dee dadkii mudnaa oo sharafta lahaana maantay ma hayaan yacni ee, wixii ay istaahileen iyo meeshii ay la rabay inay joogaan meeqaankoodii ma joogaan waa tahay eh, barnaamijka qaybihiisa ugu dambeeyey ee sooyaalka dhaqanka ayaan ku guda jirnaa Eh, gabagabadii maadaama aan joogno eh, nabadoon eh, muuse cali jaamac eh, marar badan bay dhacdaa eh, waxaa maqalnaa nabadoon isin beeldaaje ugaas iyo oo dhammaantood ee ka mid ah ee dhaqanka soomaaliyeed ee waxyaabaha ay dhaqan ahaan soomaalida u leeyihiin ee dhammaantood maadaama ay kala magac yihiin ma si isku mid ah ayay go-aanada u qaataan mise ee qofba halka uu joogo ama ee nabarka uu ku magacaaban yahay ayay ku kala duwan yihiin an waxaa jira kala sarrayn bulshadu waxay leedahay kala sarrayn waxa weeye ninka isimka ah ama sida la yidhahdo duubka ama wabar ama muxuu ahay isim ama beeldaaje koley uun magacyo badan ay leeyihin gobol walbana qaab baa looga yaqaana ama malaaq sida koonfurta looga yaqaan nimankaasi waa marjaca dhabta ah oo markii nabadoonnadu ay wixii soo lafaguraan oo soo dhammeeyaan oo taladii meel isugu keenaan asagaa loo keenaa asaga weeye ninka fulinaya oo u dhigma madaxweynaha ama prime ministerka u dhigma weeye ninkaas ayaa go-aanka ridaya laakiin go-aanka uu ridayo waxaa soo bislaynaya nabadoonnada waa system ku dhisan sida dowladdu ay u shaqayso golaha wasiiradaha soo sameeya madaxweynaha loo keenaa asagaa mataqaanaa dekreeto wixii lasoo go-aamiyey ku ansixiya qaabkaasoo kale oo reer miyi ah weeye oo innaga aynu gaar u leenahay markii taladu ay ka soo maaxato oo ka soo dhammaato xagga nabadoonnada waxaa loo keenaa isimka isimkana waa marjaca dhabta ah oo go-aanka gaara oo uusan abiil lahayn go-aankiisu waxa weeye magacyo kala gedsan bay leeyihiin ugaas beeldaaje garaad boqor malaaq wabar intuba waa isku taytal weeye waana isku awood isimka weeye isimka beesha haa beeshu isim bay leedahay asagaa iskale go-aanka ugu dambeeya waayahay ee barnaamijka gabagabadiisa ayaan joognaa ee barnaamijkan waa sooyaalka dhaqanka ee barnaamijka dhalinyarada idaacadda v o e ee duurnimo dhalinyaro badan ayaa ku dhegaysanaysa iyo dadweyne kala duwan ee maxaad dhalinyarada ugu dambeyn uga tegaysaa oo ku saabsan ee dhaqanka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa ugu horreyntii horta dee dad muslimin ah ilaahay aynu ka baqno oo aynu mutamasik ku noqonno diinteenna mahma aynu nahay dad diintooda haysta waxa weeye guusheenna iyo horumarkeennuna iyaguna ilaahay waa yacni wixii ilaahay aa ka barido oo si daacada uga barida ilahayna waa ku siinaya marka maadaama muslim aan nahay taas horta waa waajibka koowaad tan labaadna waxaa la rabaa in aynu nahay bulsho cadaalad ku shaqaysa oo aan eexda ka fog waxaa loo baahan yahay in bulsho aynu noqonno ee halbeegoodu yahay xaqa inay ku diriraan in yacni cilladda ugu weyn oo ayna haysa oo qabyaaladda inaynu ka korro oo dadka qofkii waxtar ah wax loo dhiibo qofkii aan waxtar ahaynna si kastuu u yahay reer sare ama qabiil oo la dhaho laandheere in waxaas aanay shaqayn karin horumarna lagu gaari karin dibudhac iyo burbur iyo muxuu ahaa isqabqabsi unbaa laga helaa laakiin bulshadu markay ninka ugu mudan oo ugu wanaagsan oo ugu aaminsan oo ugu maskax badan oo ugu dadaal badan markay wax u dhiibato bulshadaasi way guulaysataa horumar bayna gaadhaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa xagga diinteennana inaynu si adag u qabsanno xagga nolosha maadigana wixii aynu kula tartami lahayn bulshadaha kale oo deriskeenna ama innaga nala mida inaynu ka soo dhalaalno oo ka soo baxno oo dad yacni wax yaqaan wax barta wax isu ogol inaynu noqonno dhalinyaradii hore dhaqankay laan jireen waxaweeye waxay ku shaqayn jireen wax la dhaho mutaysi mutaysigu waxa weeye siday u kala wanaagsan yihiin oo u kala dooroon yihiin bay wax isugu ogolaayeen laakiin maantay nasiib darro waxa waaye xintan iyo xaasidnimo waa laga faani jiray qofkii waxa ku dhaqman waa la caayi jiray marka waxaa loo baahan yahay in dib laysu fiiriyo oo dib loo noqdo oo wixii waalidkeen iyo jiilashii ka horreeyey aynu ku soo caanamaalnay oo guusha gobonnimada iyo madax banaanid aan ku gaaray waxay ahayd in wax laysu ogolaado nin walba ninka uu arko inuu ka fiican yahay oo meesha kaga habboon yahay inuu u ogolaado oo geeyo oo kula shaqeeyo oo weliba ku riixo saasaan dhihi laha aniga guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ah ayaa idinla socodsiinayey wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada boosaaso nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf oo inoo soo diyaariynalana socodsiinayey barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad kalila socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay jaamac ee haddaan dhegaystayaal ku horeyno shalay waxaa la sameeyey isku aadka james liiga ee xilli ciyaareedka sanadka waxaase sidoo kale aad goordhow maqli doontaan kulmo dhici doona horyaalada kalgadisanee yurub maanta iyo berri christian ronaldo ayaa waxa uu dib ugu laaban doonaa naadiga manchester united marka yuventus iyo manchester united isku arkaan gruupka heg sidoo kale kulmadii laisku aadiyey ee gruubyada waxaa is arki doonaa oo markaasina kooxda kubadda cagta ee manchester united ceeritoygooda khadka dhexe paul bogba uu mar kale ka hor imaan doono kooxdiisii hore ee yuventus dhanka kale safka ugu adag waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay midka b ay kooxaha barcelona b s v intermilan tottenham hosbal ay iswada arki doonaan kulanka ugu horreeya waxaa la dheeli doonaa sebtembar sideed tobankeeda iyadoo finalkuna lagu qaban doono geegyada ay ku dheesho naadiga atletico madrid ee dhowaantan ay dhisatay ee wanda metropolitan juun kowdeeda sanadka soo socda waxaana kooxuhu isku arki doonaan gruupka e atletico madrid brusha dortmund monaco iyo club bruge gruupka b barcelona tottenham b s v inter milan gruupka c na b s g napoli liverpool iyo red star belgrade gruupka d locomotive moscow borto shalka iyo galatasaray ayaa sidoo kale kuwada jira e bayan munich benfica ayakis iyo a k athens gruupka f manchester city shakhtar dunesk leon iyo hovenheim ayaa is arki doona halka gruupka jin real madrid iyo roma oo champions leaga markii hore soo arkay is arki doonaan mar kale haddana gruupka ay isku arki doonaan c s k iyo moscow ayaa ku wada jirta gruupkaasi iyo kooxda victoria blizen gruupka juventus manchester united valencia young boys ayaa sidoo kale kuwada jira dhanka kale waxaa laacabka ugu wanaagsan yurub ku guulaystay ciiryaanka reer kurwaashiya ee naadiga real madrid luka modrid oo abaalmarintaasi kaga adkaatay saaxiibkiisii hore christian ronaldo iyo weeraryaanka reer masar ee naadiga liverpool moxamed saalax dhegaystayaal kulamo ayaa maanta la dheli doonaa horyaalka dalka talyaaniga oo kale kulamo ayaa dheci doona waxaana uu yahay kulanka keliya dhexi doona midka ay isaga hormaan doonaan milan iyo roma kulankaas ayaa ah mid indhaha si gaar ah loogu hayo kulamada kale ee isla horyaalka zeereda dalka talyaaniga dhici doona waxaa ka mid ah maalinta berita bolonyo iyo inter ayaa dhili doona barma iyo yuventus ayaa sidoo kale wada ballansan laliigaha dalka sbain khitaave waxay la dhihi doontaa naadiga real madrid naadiga real valdelid andhehe maanta ayuuna kulankaasi dhici doonaa naadiga eber waxay la dhili doontaa naadiga real sociedad vilreal iyo hirona ayaa sidoo kale kulamada maanta dhici doona laliigaha dalka sbain ka mid ah kulamada kale ee beri dhici doona ee laliga dalka sbain salta vigo waxay la dheeli doontaa naadiga atletico madrid raya vayacano waxay la dheeli doontaa atletico bilbao real madrid iyo legnis ayaa wada balansan oo dheeli doona horyaalka dalkaasi ingiriiskana kulamada dhici doona maalinta berita waxa ay kooxuhu isku argi doonaan leicester city liverpool ayaa kulanka ugu soo horeeya ee kulamada beri dhici doona brighton and hub albion waxay la dheeli doontaa naadiga fulham f c chelsea waxay la dheli doontaa naadiga a f c barenmouth halka crystal palace iyo southamptonna ay dheli doonaan everton iyo harrisfield town ayaa wada ballansan wolverhampton wonders waxay u socdaal doontaa naadiga westham united kulanka ugu xiisaha badan ee beri dhici doona waa kulanka ugu dambeeya naadiga manchester city ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga newcastle united waxyaabaha kusoo kordha kulamadaasi iyo natiijooyinkooda dhegaystayaal waan idinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraan halkaas haynoo joog
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyeyna la socodsiinayay xubintii ciyaaraha bal haatan isla jamaalna aan ka codsado inuu noo dul maro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay inay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli ay dagaallo ka socdaan dalka yemen ciidamada ayaa war ay soo saareen ku sheegay in markabka dagaal ee u s s jason dunham uu qabtay doonsiday hubtaasoo maraysay biyaha caalamiga ee gacanka cadan arrintani waxay dhacday talaadadii lasoo dhaafay madaxweynaha mareykanka donald trump oo ololaha doorashada dhexe ee aqalka mareykanka ka caawinaya xubnaha jamhuuriga ayaa gobolka indiana mar uu dad la hadlayey waxa uu mar kale beegsaday wasiirka cadaaladda madaxweyne donald trump oo dadweyne la hadlayey ayaa yidhi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda f b i-du waa inay shaqadoodu qabsadaan si wanaagsan u qabsadaan isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray in dadkuna ay aada u xanaaqsan yihiin waxa dhacayana ay sharaf darro tahay
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay jamaal dhegeystayaal waa dhankii heesaha ee cali dhaanto iyo heesaha
tartandheereey haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa yartandheereey haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa asina dheelka hilaaca qamadhaysta daruurta dacyareyga yahaygu way ku dhowranayaano nakuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye dhole kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye halaale sida dheelka hilaaca qamadhaysta daruurta dacyareyga yahaygu way ku dhowranayaano nakuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye dhole kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye halaale afka dhuuxu shahiya dhaamanaada arko marka dhaho uraygo dhiguba qooli taage afka dhuuxu shahiya dhaamanaada arko marka dhaho uraygo dhiguba qooli taage udmareedha iyo lama dhaabiyo dhexdan base dhaqaajinar maa loo dhintaa udmareedha iyo lama dhaabiyo dhexdan base dhaqaajinar maa loo dhintaa dhaqankeenna wanaagsan yaan ku dheelmaanaynaayo sadiyow faraskayga iyo qaalma dhalaya na iyo qaalma dhalayaan dhowley maanta kaa dhiibayaaey dhowle iyo qaalma dhalayaan dhowley maanta kaa dhiibayaaey dhowle dhaqankeenna wanaagsan yaan ku dheelmaanaynaayo radiyow faraskayga ayaqaalma dhalaya waa tahay waan filaya inaad ka wada hesheen heesaasi cali dhaanto ayaa ku luuqeynayay gunaanadna waxay u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buulle jaamac waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
elka dhoho gaweyn bay ka dhahaamisa anna dhagax madoobanka dhaantaynaya elka dhoho gaweyn bay ka dhahaamisa anna dhagax madoobanka dhaantaynaya afka dhuuxu shahiya dhaamana